bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka rediyo muqdisho baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay sii wadi doonaan su'aalo weydiinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo shalay hortegay kulankii baarlamaanka maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la horgeyn doonaa eedaysane dilaa weriye xasan xanafi xaaji oo la aaminsan yahay inuu ku lug leeyahay dilalka weriyaal badan oo soomaaliyeed shacabkii ka barakacay dagaalkii shalay ilaa iyo habeen horey ka dhacay xaafadaha magaalada dhuusamareeb ayaa saaka bilaabay in halkaas ay dib ugu laabtaan iyadoo xaaladuna ay degan tahay qaramada midoobey ayaa dowladda soomaaliya waxa ay ku wareejisay qalab loogu talagalay ciidamada booliiska inay uga hortagaan qaraxyada maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab ay u soo abaabulayaan magaalada muqdisho kuwa ay ku doonayaan inay shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay sii wadi doonaan dagaalka gobolkaas ay uga sifaynayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka al-shabaab ee ku sugan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulan ay maalintii shalay ahayd oo arbaco ah ay ku yeesheen magaalada new yorkna waxa ay cunaqabateyn cusub ay ku rogeen dowladda kuuriyada waqooyi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka rediyo muqdisho waana subax khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad sannada labada kun iyo lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la horgeyn doonaa dilaaga wariyaasha soomaaliyeed xasan xanafi xaaji haddaba waryaheenna cabdicasiis maxamuud guulad africa ayaa iminka qadka si toosa ugu jira cabdicasiis bal soo dhowow si kooban bal waxaad noogu sheegtaa arrintan ku aadan maxkamada inta
waa mahadsan tahay waxaan iminka joognaa xarunta maxkamadda oolka weyn halkaas oo ku sugan yahay xasan xanafi xaaji oo ah horjooga ka tirsan maleeshiyada kooxda ugus xasan xanafi waxaa loo haystaa eedda ah dilalka wariyayaal dhowr ah oo marxalado kala duwan lagu dilay gudaha waddanka soomaaliya iminka waxaa maxkamadda ayuu hortaagan yahay xasan iyo sidoo kale xeerraarayaashii kusoo oogi lahaa dacwadda waxaa jooga iyaguna abukaatayaal difaacaya xasan sidoo kale waxaa goobta soo buuxdhaafiyey hoolka dhammaan wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho iyo dadweyne kale iyadoo maxkamaddu ay tahay mid u furan qof kasta saaka waxaana iminka maxkamaddu ay qatar daqiiqadaa kadib ka bilaaban doontaa hoolka iyadoona la dhegaysan doono eedda loo haysto xasan iyo sidoo kale markhaatiyaasha marag furi doonaa waxa ay ka ogaayeen xasan iyo sidoo kale abukaatayaasha difaacaya kadibna waxay maxkamaddu ugu dambeyntii gaari doontaa go-aan aan la ogeyn waxa uu noqon doono iyo inay dib u dhigi doonto intaba hase yeeshee maxkamaddu qadar yar kadib ayay furmi doontaa xasanna maxkamadda ayuu iminka hortaagaya saaka waa subaxii ugu horreysay xasan xanafi xaaji uu soo hor istaago cadaalad iyadoona saxufiyiin fara badanna ay halkan joogaan maxkamadduna qadar daqiiqadaa kadib ayay furmi doontaa insha allah waa taa marka cabdicasiis ma la hadashay ninkan eedaysanaha ah ee xasan xanafi xaaji oo ma weydiisay waxa uu maanta maxkamadda ka filanayo
sharcigu ma ogola in maxbuuska marka uu cadaaladda hortaagan yahay waxa wax weydiin karo oo la hadli karo waa garsooraha maxkamadda oo keliya cid kale lama hadli karto marka fursad ma uma lihin sharciga inaan kula hadalno hase yeeshee garsoorka ayaa weydiin doona waxyaaba waaya dhan hadduu eebayno waaya marka ugu dambayntii wariyaasha een maxkamadda ciidamada maanta jooga iyaga ma loo ogol yahay inay hadlaan intay markay maxkamaddu furanto
Een, waa loo ogol yahay een, qofkii een, haya cadeymo een, la xiriira xasan een, marka een, laakiin badankood waxay noqon doonaan dhegaystayaal een, wariyaashu waxay dhegaysan doonaan sida ay wax u soconayaan hadduu eebayno waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo ku sugan xarunta maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo maanta la hortaagi doono een xasan xanafi xaaji oo la aaminsan yahay inuu ka dambeeyo dilalka wariyaal badan oo soomaali ah oo badankoodba lagu dilay magaalada muqdisho baarlamaanka soomaaliya kulan ayay maanta iyana waxa ay ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho iyadoo xildhibaanadu ay sii wadi doonaan su-aala weydiinta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyadoo su-aalaha qaarkood xildhibaanadu shalay ay weydiiyeen ra-iisul wasaaraha kuwooda u dhimanna maanta ayay weydiin doonaan oo guddoomiyaha baarlamaanku shalay xildhibaanadu ayuu ku wargeliyey in su-aalaha u harsan beri ra-iisul wasaaraha ay weydiiyaan oo maanta ku beegan haddaba hal dhowraha baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaan arrimahaas wax ka weydiin doonaa Een, xildhibaanna bal soo dhawow waxyar bal noo sharax kulankan baarlamaanka saaka bismillahi raxmaan raxiim maanto khamiis ah ee taariikhdana ay ku beegan tahay saddexda maarso laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka haddaan hor usii gudagalo siad ka warqabtaan shalay waxaa dhacay waxaa jiray kulan baarlamaan oo uu soo xaadiray ra-isul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyadoo markaas xildhibaanada ay weydiinayeen su-aalo saas darteed maadaama ay harsanaayeen ilaa dhowr iyo labaatan xildhibaan yaa guddoonka wuxuu go-aansaday in loo darsado marka saa darteed ajendaha keliya maanta wuxuu yahay sii wadada su-aal horeedka ra-isul wasaaraha waaya marka dhowr saacadood ayuu kulankii shalay qaato oo wakti dambe ayaa la isla gaaray maxay ahayd sababaha uu adkaaday kulanka baarlamaanka shalay anigu wuu adkaan ma dhihi lahayn balse maadaama xildhibaanada mataqaanaa ay ay aada u tiro badnaayeen oo ilaa dhowr iyo konton xildhibaan ay isqoreen waad dareemi kartaa xildhibaan kastaba su-aalaha markaas uu weydiinaya qaabka uu weydiinayay iyo mataqaana iyo mataqaana miisaanka markaas ay su-aasha ay leeda waa la dareemi karaa marka nuxurka laakiin markaan soo duuduubo waxay ku saabsanay arrimaha amniga waayahay kulanka baarlamaanka marka maanta keliya ma wuxuu ku saabsan yahay in ra-iisul wasaaruhu mar kale uu hortago baarlamaanka kadibna ay su-aalo weydiiyaan uun maadaama ay xildhibaanay aneyn xuquuqna hoogeyn mataqaana ay xaqooda helaan oo su-aal weydiinta ah ilaa dhowr iyo labaatan xildhibaan marka waxaa la go-aansaday in oo maanta lasii wado su-aal weydiintii ra-iisaaraha oo oo inta dhiman xildhibaanada dhiman markaa lasii dhamaystiro oo guud ahaanba lasoo gabagabeeyo su-aalahaas dhanba lasoo gabagabeeyo.
waaya marka waxaa leeyahay ra-iisul wasaaraha shalay kulanka baarlamaanka uu hortegay waxaa sidoo kale joogay wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa yaa ka mid ahaa
wasiirada dadka warqabta qaar waxaa jira mataqaanaa oo xildhibaana ah oo oo golaha shacabka markaa kamid ah marka hal iyo laba halka kama sheegi karo waa wasiiro badan ayaa xaadir ku ah meesha
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud habdhowraha baarlamaanka oo iiga warbixinayay kulanka baarlamaanka saaka waxa uu ku saabsan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa mar kale een, maanta hortegi doona baarlamaanka soomaaliya shacabkii ka barakacay dagaalkii shalay ilaa iyo habeen hore ka dhacay xaafadaha magaalada dhuusamareeb ayaa bilaabay in halkaas ay dib ugu laabtaan kadib markii xaalad xasilooni ah la dareemay haddaba wariyaheena maxamed deeqa cabdi maxamed ayaa warkan goordhow soo diray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa saakay xaaladeedu waxa ay tahay mid badan iyadoona dadkii ka barakacay qaarkood ay bilaabeen in magaalada dib ay ugu soo laabtaan kadib dagaal aada u dheeraayay oo shalay gelinkii hore ilaa habeen hore gelinkii dambe ka dhacayay magaalada dhuusamareebe ee xarunta gobolka galgaduud kaasoo khasaare weyn geystay isuguna jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed magaalada ayaa hadda xaaladeeda waxa ay tahay guud ahaan mid degan sidoo kalena dadka barakacayaasha ayaa qaarkood waxa ay yihiin kuwo ku maqan deegaanadii ay uga baxsadeen rasaastii la isweydaarsanayay maadaama dagaalku ahaa mud- muddo dheer qaatay si walbay haataba xaalada magaalada ayaa sidoo kale waxaa jirta in ganacsiga uu yahay mid si tartiib tartiiba kusoo laabanaya inkastoo ay jiraan meelaha qaar ama gobaha ganacsiga oo ay madaafiicda la isweydaarsanayay haleeshay sidoo kale waxaa jira goobaha caafimaadka ee gobolka galgaduud in la gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan kuwaasoo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo sidoo kale dad harayd ah oo xabadda dhibaato ay u geysatay inta ay dhacaysay dagaalka shalay belinkii hore ilaa habeen hore ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu yahay dagaaladii ugu cuslaay ee muddooyinkii shanta sano ah ee lasoo dhaafay magaalada ka dhacay iyadoona labadii dhinaca ee halkaasi ku hardamaysay midkooda gacan ku-haynta magaalada ay la wareegtay halka kuwii kalena ay ka baxeen lama ogaan doono halka xaalada magaalada dhuusamareeb ay ku dambeyn doonto inkastoo jawi nabadeed la dareemayo maxamed cabdi maxamed raadi muqdisho dhuusamareeb
magaalada muqdisho haddaan kusoo laabanana qaramada midoobey ayaa dowladda soomaaliya waxa ay ku wareejisay qalab loogu talagalay in ciidamada booliiska ay uga hortagaan qaraxyada maleeshiyada argagixisada ay al-shabaab ay u soo abaabulaan shacabka ku nool magaalada muqdisho inay dhibaato ay ku gaarsiiyaan iyadoo dowladda soomaaliyana ay soo dhoweysay munaasabad arrimaha ku aadan arrintaa ku aadan waxaa ka qayb galay wariyaheenna cabdishakuur cali axmed warbixintan kooban ayuu nooga diyaariyey munaasabadan oo ka dhacday xarunta ciidanka amisom ee soomaaliya ayaa wasiirka amniga gudaha mudane cabdirasaaq cumar maxamed waxa uu midooda yurub kala wareegay deeq isugu jirta gaadiid dowmo iyo qalabka isgaarsiinta ciidanka oo loogu talagalay ciidamada booliiska soomaaliyeed munaasabadan waxaa kaloo lagu bogaadiyey mashaariicda lagu tababarayo ciidamada booliiska oo ay fulinayso qaramada midoobey islamarkaana ay maalgelinayso midooda yurub ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya redson daninga ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay dhismaha hay-adaha amniga ee soomaaliya mashruuca waxa uu diiradda saarayaa weliba si gaar ah tababaridda ciidamada booliiska soomaaliya kani waa mid ka mida furayaasha taageerada beesha caalamka ee soomaaliya oo aanu ku doonayno inaan ku caawinno inay dib u dhisanto islamarkaana dib ay u istaagto wakiilka midooda yurub ee soomaaliya major jarvin de orso ayaa tilmaamay in deeqdan ay qayb ka tahay deeqo ay ugu talagaleen ciidamada booliiska soomaaliyeed deeqdan waxa ay ka kooban tahay gaadiid doomo iyo boqolaal iyo in ka badan boqol isgaarsiinta ciidanka sidoo kale waxaan rajaynaynaa in ciidamada booliiska soomaaliyeed aan ku wareejinno mar dhow gaadiid kale iyo qalab xafiiseed iyo adeegyo kale oo ciidanka aanu ugu talagalnay kuwaas oo aan doonayno inaan ku taageerno ciidamada booliiska wasiirka amniga ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa uga mahad celiyey midooda yurub taageerada ay siinayaan soomaaliya midooda yurub oo taageeraya hay-adda miinabaarista u qaabilsan qaramada midoobe ayaa wada dadaallo lagu taageerayo ciidamada booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa loo tababaray miinabaarista
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa iyana waxa ay sheegeen in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay sii wadi doonaan dagaalka gobolkaas ay uga saarayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab iyadoo ilaa iyo toban tuulo dhowaan maleeshiyaadkaasi ay ka qabteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed warkaana waxaa maamulka u sheegay guddoomiyaha maamulka abuukar axmed bacadle ayaa warkan ka soo diray jawhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa booqday deegaano kala hoostaga degmada maadee degmada biicadey deegaano kala hoostaga degmada maadee degmada joora oo ah deegaanadii ugu dambeeyey oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay kala wareegeen kooxda ugu soo argixisada soomaaliya deegaanadaasi ayaa waxaa kamid a eelbaraf wardhagax aaley meertuuga warayse iyo biyacado maamul gobolka shabeellaha dhexe ayaa markuu gaaro deegaanadaas waxaa si diiran ugu soo dhaweeya shacabka halkaasi ku nool oo in muddaha dhibaatooyin kala duwan ay ku hayeen kooxda ugu sargacsada soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa ugu dambeyntii gaaray tuulada albaraf oo kamid tuulooyinka hoos yimaada degmada maaday waxaana halkaasi kula hadlay shacab ku nool gudoomiyaha ayaa sheegay shacabka in aysan muujin wax baqdin ah maadaama kooxda ugus waktigooda uu dhamaaday oona sheegay goob kasta ay galaan in ciidamada ay ku bacsan doonaan nasaatay lagu baaya shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gudoomiyaha ayaa sheegayaan dagaalaha iyo cagaljubeynta ay geysanayaan gaar ahaan telefoonada ay ka soo wacayaan in aysan shacab wax dhib ah jala u siin ciidamada qalabka shido lagama yaabo inay dib u noqdaan horaa loo socona haddii ilaahay raalli ka noqdo waan ognaha walwalaa jiro oo la isleeyahay amay ciidamadu gadaal u socdaan qalbigiina taas ka saar haddii ilaahay raalli ka noqdo horaa loo soconayaa gobolka shabeellada dhexe inta ka dhiman geedkay ku jiraanna waa laga dabagelaa nimankaas fidna wadayaasha ahee nabadiidka ee ummaddan u diida nolosha iyo horumarka u diidana dalka dhan guud ahaan waa laga saaraa gaar ahaana gobolka shabeellada dhexe meelaha la meeshay uga dambeeyaan waa laga saaraa waan ognaha ummadda taleefon ay ku handadow haayaan qof weliba saacaddeeda ay dhimane nin asuu inyo caraarageed hoosis ku jira oon ku haayo taleefon uu soo diray inaan maaragtay loo joojinaa la rabaa waxa idin yimid waa walaalihiin waa wiilashiinni waa midka adeerkiin dhala ama abtigiin dhala ama idinla dhashay ha la soo dhoweeyo shala haddii mid aadna afkiisa aqaanin oo idin dul taagnaay annaad la macaamulaysin walaalihiina la macaamusiina idinkaga wanaagsan horumarkiinay rabaan indhahayna waxaan ku soo aragnay deegaankan inuuna hadda intaa dhahaysa dhan inuuna ka jirin wax waxbarasho ayna ka jirin caafimaadna uu ka jirin aan indhahayna ku soo aragnay shacab ku nool deegaanada guddoomiyuhu muuqda ee muddo ah wiilashaasi dhibaatooyin kala duwan ku hayeen ayaa ballan qaaday in ay si dhab ah la shaqay doonaan maamul gobolka shabeellaha dhexe ee dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha ayaa deegaanada uu booqday waxaa si jeeran uga soo dhaweeyey shacabka iyagoo sheegay in wax daladid ah waxyaabta ka dambeeya aysan muujin doonin deegaanadan ayaa toddoba sano waxaa ku dulhabsaday shacabka ku nool kooxda ugus oo banaystay naftooda iyo maalkooda deegaanadani ayaa fogaadii lasoo dhaafay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo iskarabsanaya ay halkaasi kaeriyeen kooxda quulaysatada ee ugus abuukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed gobolka shabeellaha dhexe jawar
halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka ka baxsan soomaalida golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa meel mariyey arbacadii shalay ahayd cunaqabatayn adag oo cusub taas oo la saaray dowladda kuuriyada waqooyi kadib markii gantaalaha riddada dheer ay tijaabiyeen niyugleerka danjiraha maraykanka ee qaramada midoobey samata power ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey u sheegtay in kuuriyada waqooyi ay tahay dalka keliya ee tijaabiyey hubka niyugleerka qarnigan kooiyo labaatanaad waxa ay ku eedeysay maamulku in uu diiradda saaray hubkiisa niyugleerka iyo gantaalaha riddada dheer halka uu diiradda uu saaran lahaa qaabkii uu wax uga qaban lahaa baahiyaha asaasiga ah ay qabaan shacabka dalkaas aqalka cad ee maraykanka ayaa soo dhoweeyey go'aanka ka soo baxay golaha guud ee qaramada midoobey taa oo ku aadan in cunaqabateyn cusub la saaro dowladda kuuriyada waqooyi madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa warbaahinta u sheegay in bulshada caalamka iyagoo ku hadlaya hal cod ay fariin u direen xukuumadda pyongyam waxa uuna ugu yeedhay maamulkaas in uu joojiyo barnaamijka halista ah ee ku aadan tijaabinta hubka niyugleerka isagoo madaxweynuhu kula dardaarmay in taas beddelkeeda ay sameeyaan in waddada wanaagga ee nabadda ay qaadaan warkii dunida ah oo subaxdan khamiista ah aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiin o aadna ku mahadsan tihiin la socodka warkayaga